بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ذن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار waxaanu ku dhex jirnay fii suurati saad qisadii nebiyulaahi daawuud ayaan soo aragnay allah subxaanahu wa tacaala inuu ka dhigay markii imtixaanka uu ku guulaystay dabadeed khaliifatan fi lard oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi yaa daawuudu innaa jacalnaaka khaliifatan fi lard marka aayaddan wma khalaqna asamaaa waalarda wamaa baynahuma baila allah subxaana wa tacaala wuxuu noogu sheegi koonkan inuu rabbi subxaana wa tacaala ku abuuray xaq inuu ku abuuray oo cabad iyo ciyaar ciyaar iyo baatil midna inaanan loo abuurin samaawaadkiisa iyo ardadiisa iyo waxa u dhexeeyo makhluuqaadihii allah subxaana wa tacaala inuu xaq ku abuuray xaqaas ilaahay uu ku abuurayna waxaa loo jeedaa yacni waxa weeye dadku inay ku toosaan ictiqaadka saxiixa ah oo muctaqadkooda iyo shayga caqiidaynayaan shay saxiixa uu noqdo oo caqiidadii ambiyadu ay la timid oo allah u soo dhiibay inay dadka ictiqaadiyaan cibaadaadkii la yimaadaan mucaamalaadkii khayrka ahaa ee wanaagsanaa ay la yimaadaan aayaddan arintaas ayuu rabbi subxaana wa tacaala kaga warami allah wuxuu leeyahy wamaa khalaqna asamaaa waalarda wamaa baynahuma bailan wamaa khalaqnaa maanan abuurin asamaaa samadii iyo waalarda dhulkii iyo wamaa baynahumaa samaawaadka iyo ardada dhexdooda wixii ahaaday oo makhluuqaad ah baailan xaala kownina mubtiliina caabiiin annagoo ahlu baail ah oo ciyaarayno ma aanan abuurin wey baailku ma aanan abuurin waxaan ku abuurna xaq weeyaan daalika arrinkaas oo ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala samaawaadka iyo ardada iyo wax makhluuqaada u dhaxeeyo baatil in lagu abuuray ihi dannu ladiina kuwii malahoodii wey kafaruu gaaloobay kuwaas ayaa maleeyo fa waylun marka halaag liladiina kafaruu kuwii kufaarta ayuu u sugnaaday halaagaas oo min annaari naar ah ayay ilaahay agtiisa ku leeyihiin dadka sidaa maleeyo waa qolada kufaarta ahe naartaas bay leeyihiin oo alweyluda loo jeeda weeyaan marka ilaahay koonkan wuxuu ku abuuray samaawaadka iyo ardada xaq buu ku abuuray waan arki doonnaa fii suurati dukhaan allah wuxuu leeyahy wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin maa khalaqnaahumaa ila bilxaqi walaakina akarahum laa yaclamuun waxaanu ku abuurnay xaq baan ku abuurnaye annagoo ciyaarayna ma aanan abuurin macnaheedu waxa weeye haddii la yidhaahdo maanta adduunkan oo daaru dunyaa la joogo daar ka dambaysaa ma jirto oo qiyaamo la yidhaahdo oo lays abaalmarinayo oo qofkii wanaagsanna janno lagu abaalmariyo kii xunna naar lagu abaalmariyo ma jirto haddii la yidhaahdo macnaheedu waxa weeye koonkan ilaahay baatil buu ku abuuray ciyaar ciyaar u abuuray weeyaan sababtu waxa weeyaan dadka adduunka markay joogaan waa dad la imtixaanaya wey qofna khayrkuu ka shaqeeyaa qofna shartuu ka shaqeeyaa mu'min oo iimaan yacni caqiidadii saxiixa ahayd la yimid iimaankii la yimid iyo kaafir iimaankii diiday oo kufrigii la yimid baa ku wada nool mid daalima iyo mid madluuma baa adduunkii ku wada nool kii la dulmiyey iyo kii wax dulmiyey baa ku wada nool kii khayrka u taagnaa iyo kii sharta u taagnaabaa ku wada nool wamaca daalika kuwaasoo idil ayagoo aanan midna uusan abaalkiisa adduunka ku helin ayuu adduunkii ka tegaya aakharo aadaya marka haddii la yidhaahdo meel lagu kala saaro labadaasi oo kii xaqa maaragtay ka shaqaynayay wanaagga abaalkiisa meeluu ku xilo lama arko ma jirto oo sidii loo dhintay weeye ama la yidhaahdo kii mujrimka ahaayee sharta ka shaqaynayay abaalkiisa meeluu ku helaya ma jirta adduunkaanay ku eg tahay aakhare ma jiro macnaheeda koonka marka ilaahay ciyaar buu abuuray baa imaanaysa weyaan taasuu marka ilaahay radinayaa uu leeyahay ilaahay baatiluma aanan abuurine xaq baanu ku abuurnay oo ah inuu maanta maalin ka dambayso qiyaamo la yidhaahdo ay jirto qof walbana abaalkiisa la siin doono maxkamad caadilahoo rabbi subxaanahu watacaala uu xaakim ka yahay ayaana maalintaa dadka lagu kala garsoori doonaa weyaan wamaa khalaqna samaa samadii ma aanan abuurin waalarda dhulkiina ma aanan abuurin wamaa baynahumaa samaawaadkii ardada dhexdooda wixii ahaaday baailan baatilkuma aanan abuurin ee xikmaanu ku abuurnay annaga oo xaq baan ku abuurnay inay maalin ka dambeeyo uu jiro ayaanu ku abuurnay oo qof walbaaba abaalkiisa la siin doono weyaan marka jamaaludiin alqaasimi kitaabkiisa maxaasin ta'wiilka markuu leeyahay xaqan ku abuurnayda markuu ka hadlay xaqaasi wuxuu leeyahay huwa an yaquuma annaasu bilqisti fi lmuctaqadaati waalcibaadaati waalmucaamalaati dadku inay intaba ku toosnaadaan ayaa koonkan lagu abuuray yani muctaqadkii saxiixa ahaa cibaadadii saxiixa ahayd mucaamalaadkii wanaagsanaa inay dadku la yimaadaan baa loogu talagalay weeyaan marka koonkan ilaahay subxaana watacaala baatilkuma uunan abuurin ibnu kaiir oo kale markuu aayadda ka hadlay wuxuu leeyahay yukhbiru tacaala annahu maa khalaqa alkhalqa cabaثan wainamaa khalaqahum liyacbuduuh wayuwaxiduuh uma yajmacuhum liyowmi اljamci fayuhiibu اlmuطiica wayucadibu اlkaafira ilaahay subxaana watacaala wuxuu warramay khalqigan inuusan ciyaar ku abuurin ciyaar ciyaar u abuurin dadka jinni iyo insi waxa loo abuuray iyo malaa'igtuba inay ilaahay caabudaan oo rabbi ay waxidaan maalinka qiyaamahana ilaahay inuu kulmin doono oo markaa kii mutiica ahaaye rabbigiisa ateecayna la hawaabiyo kii kaafirka ahaana la ciqaabo sababtaas ayaan koonka u abuurna buu rabbi leeyahay dalika danu ladiina kafaruu fawaylu liladiina kafaruu min annaari dalika malahaas oo ah in samaawaadka iyo ardada baatil lagu abuuray wixii u dhaxeeyo dannu aladiina kafaruu ay madnuunu lkufaari gaalada malaheedii wey kufaarta waxay malaysa arrintaas in hadduu qofku dhinto wax maalin ka dambayso oo yowmal aakhira la yidhaahda aynan jirin sow u dhinto ay tahay aan la soo bixin doonin ayagaa dannigaas maleeyey oo koonkaanba in ilaahay marka ciyaar u abuuray iyagaa qaba weeyaan marka hadday dannigaa qabaan fa weylun halaag oo cadaab ah liladiina kafaruuba u sugnaaday kuwii gaaloobay min annaari naar ah marka min annaaridan waa bayaanu lilweyli baa la yidhaahdaa cadaabkaas ayaa lagu bayaaninaya lagu caddaynaya wey fa weylun halaag baa liladiina kafaruu u sugnaaday weylkaasoo min annaari naar ah waa halaag waa naar wey naar bay ku mutaysteen inkiraadda ay qiyaamaha inkireen ayay arrintaasi ku leeyihiin weylkaas iyo cadaabkaas ay ku leeyihiin weyaan aayaddaa marka waxay tusaysaa qof kasta kulligii oo allaah waxaan u cuntamin u maleeyo waxaana rabbi maarata subxaana watacaala u cuntamin jalaalkiisa iyo cadamadiisa aan u cuntamin u maleeyaa inuu naar ilahay agtiisa ku leeyahay leanna waxay u maleeyeen ilahay inuusan dadka awoodi karaynin oo soo saari karaynin uusan qiyaamo dadka keeni karaynin bay mushrikiintii maleeyeen markaas waxay ilaahay oo jazo uga dhigay naar ayuu uga dhigay weyaan danniga marka xunka ahee mushrikiintu ay maleeyeen allah subxaana wa tacaala naftiisa uu u diiday akar min aaya ayuu ugu diiday aayado fara badan buu rabbi qur-aanka ugu diiday oo naftiisa ka anfiyey waxaa ka mid ah aayadda hadda fii suurati dukhaan aan ka hadlaynay oo rabbi uu yidhi maa khalaqnaahuma ila bilxaqi walaakina akarahum laa yaclamuun waxaa ka mid a aayadda fii suurati lmu'minuun ku jirto allah leeyahay afa xasibtum anamaa khalaqnaakum cabasa wa annakum ilayna laa turjacuun yacni malahaas miyaad ma waxaad malayseen inaan ciyaar idiin abuurnay oo aydna noo soo noqonaynin miyaad malayseen malahaas marka waa mala xun wey markaasuu rabbi naftiisa ka anfiyo ka nasahayo yidhi fatacaala allahu almaliku alxaqu laa ilaaha ilaa huu rabu alcarshi alkariim allah subxaana wa tacaala arrintaas waa ka hufnaaday waana uu ka saramaray weeyaan sidoo kale muminiinta dadka muminiinta ahee muminiinta xaqa ahee dhabta ihina ilaahay dannigaas xun ee gaalada u malaysay way ka nasaheen oo ilaahay subxaana wa tacaala way ka hufeen weeyaan fii suurati aali cimraan ayaa ku soo marnay allah markuu uu leeyahay ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waاnnahaari laaayaatin liulil albaabi dadka ulul albaabka samaawaadka iyo ardada abuuristiisa ayay cajaa'ib iyo maarata cibroqaadasho iyo aayado ugu sugan tahay kuwaas waa kuwe aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuudan wacala junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalard waa dadka ilaahay xuso yacni xaalaadkooda dhammaanteed haddii ay jiifaan hadday taagan yihiin hadday fadhiyaan axwaashooda kulligoodba rabbi bay xusaan waxay ku fakaraan samaawaadkan iyo ardada sha'nigooda inuusan ilaahay ciyaar ciyaar u abuurin bay gartaan markaase waxay yidhaahdaan rabbanaa maa khalaqta haada baatila subxaanaka faqinaa cadaab annaar dannigii mushrikiintu ay maleeyeen inuu ilaahay koonka baatil ku abuuray ayay ilaahay ka anfiyeen ay yidhaahdeen nusqaanoo dhanba ilaahayow ha lagaa hufee ma aadan ku abuurin koonkan baatilkuma aadan abuurin saasay leeyihiin markaasay ilaahay cadaabkiisa ka magan galaan weeyaan marka dadkaas mu'miniintana danniga gaalada ay u malayso rabbigooda waxaan u cuntamin ay u maleeyeen siduu allah naftiisa iskaga hufay ayuu ayaguna ilaahay u nasahaan oo nusqaan oo dhan ay ka fogeeyaan am najcalu ladiina aamanuu wacamiluu saalixaati kalmufsidiina fi lard am najcalu lmuttaqiina kalfujaar yacnii cadligii ilaahay subxaana wa tacaala buu rabbi ka warramaya am amase najcalu ma waxaan yeelnaa alladiina dadkii aamanuu alla rumeeyey oo iimaanka dhabtaa la yimid wa camiluu saalixaati acmaasha wanaagsan samaystay miyaanu ka yeelaynaa kalmufsidiina fi lard kalmufsidiina kuwa fasaadiyo fil ardi dhulka fasaadiyo oo kale miyaanu kala mid dhigaynaa am amase najcalu lmuttaqiina kuwa rabbigooda ka baqo ayaanu ka yeelnaa kalfujaari kuwa faajiriinta ohoon taqwada lahayn miyaan kala mid dhigaynaa weeyaan marka danniga mushrikiintu ay maleeyeen waa danni faasida wey haddii la yidhaahdo qiyaamo ma jirto macnaheedu waxa weeye adduunka markii la joogo mu'minkii iyo kaafirkiiba waa isku mid wey waa isku mid weeyaan bay noqonayaan taqigii iyo faajirkii waa isku mid bay noqonayaan sababta meel lagu kala xisaabiyo ma jirta baad aaminsan tahay qiyaamo wax la yidhahda ma jirtaad aaminsan tahay taasoo kale markay aaminaan ilaahay caadil ma ah baa ka dhalanayso arrintaas baa ka dhalanayso waana arrin khatar ah weeyaan labadaan qofoo midna khayrku ka shaqaynaya muminka aha midna sharta u ka shaqaynaya kaafirka aha midna taqiga ahaaye wax alla wuxuu rabbi ka xarimay ka joogsaday wanaaggana ka shaqeeye midna uu faajirka ahaa labadaas baan midna abaalkiisa lama siinin marka taasoo kale waa cadaalad darro in sidaa la yidhaahdo ilaahay caadil ma aha baa ka imaanay tiibo marka rabbi uu ka jawaabaya weye am amase najcalu aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati dadkii mu'miniinta ahaa ee camalka saalixaa sameeyey miyaanu yeelaynaa kalmufsidiina fi lard kuwa dhulka fasaadiyo oo shirkiga iyo kufriga iyo macaasida iyo bidacda ku fasaadiyo miyaanu kala mid dhigaynaa weyaan kalama mid dhigayna weeyaan kalama mid dhigayna buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala am amase najcalu lmuttaqiina kuwa rabbigooda ka baqaa miyaanu ka yeelaynaa kalfujaari kuwa faajiriinta fujuurka iyo xumida ka shaqeeyo miyaanu kala mid dhigaynaa wey kalama mid dhigayna maxaa yeelay labadoodu meel lagu kala abaal mariya ma jirto haddaad tidhaahdo waxa weye ilaahay caadil ma aha weeyaan meel ummaddii lagu kala saaro bilaash buu u abuuray koonkan ciyaar ciyaar buu u abuuray baa imaanay allahna qur-aanka aayado fara badan ayuu arrintaasi ku radiyaa oo maaragtay oo ku diidaa allah subxaana wa tacaala في سورة الجاثية الله وحوليه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون يعني وحوليه ما وحي ملايين كوي سيئات ككسبضي أو سميست حمد الليمد إن كلام الدقين نددك مؤمنين تأهاي عملك صالحة سبيه noloshooda iyo dhimashadoodu isku mid inaan ka dhigayno miyay maleeyeen markaasuu rabbi yidhi arintaas waa arin xun weeye malaha malo xun weeye markaasuu yidhi saaa ma yaxkumuun waxay xukmiyeen baa xumaaday wa xun wey wax ilaahay loo nisbeeye ma aha weeyaan wuxuu allah leeyahay fii suurati alqalam afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun ma muminiintii iyo mujrimiintii baan isku mid ka dhigaynaa muslimiintii iyo mujrimiintii miyaan isku mid ka dhigaynaa see weeye buu leeyahay caqligiinna aawe see wax u xukmisaan yacni wax suuragala ma aha waa inuu maalin qiyaame la yidhaahdo uu jiro dad kale lagu kala abaalmariyo inuu jiro weeyaan marka am najcaludan oo labada jeer la soo celiyey amta ku jirtaahi waa midda mufasiriintu ay dhahaan am almunqatica baa la yidhaahdaa amta munqaticada la yidhaahdo macaani badanay mufasiriintu ku sheegaan macnaha marka ay mufasiriinta muxaqiqiintoodu ay rajaxaan oo macnaha ugu fiican ilaa saddex macnay gaarsiiyaan laakiin macnaha amta lagu fasiro ugu fiican waa inay kulmiso yani maaragtay macna alinkaari waalidraabi macan inkaarka istifaamkii inkaarka diidada aha iyo idraabkii oo kajeesashadii arrinkan laga jeesta ihi inay hal mar wada kulmiso ayaa amtaas munqaticada la yidhaahdaa marka waxa weeye am najcalu ladiina aamanuu bal anajcalu ladiina aamanuu adoo yiro kale wey wacamilu saalixaat ma waxaan yeelina bal iskaba dhaafe anajcalu ladiina aamanuu wacamilu saalixaati kalmufsidiina fi lard miyaanu kala mid dhigaynaa muminiintii camalka saalixa sameeyey kuwa mufsidiinta miyaanu kala mid dhigaynaa am najcalu lmuttaqiina kalfujaar bal anajcalu lmuttaqiina kalfujaari marka istifhaamkii inkaariga ahaa iyo balti bimacna alidraabka ahaayee laga jeesanayay labadaba waa ay kulmisay weeyaan marka macnahaas ayay maaragtay yani bacdu almuxaqiqiin min almufasiriin ay rajaxaan oy doortaan inay labada macnoba kulmiso in la yidhaahdo aayaddaa marka sababta ku soo degtay markuu muqaatil oo ka sheekaynayo wuxuu dhihi jiray kufaarta ayaa muminiinta waxay ku dhihi jireen mushrikiintii quraysh baa muminiinta waxay ku dhihi jireen innaa nuctaa fi alaakhira kamaa tuctawna idinka muminiinnahay sooma lihidiin haddiiba qiyaamo ou jiro wixii idinka ladin siiyo oo kaleba annagana nala siini bay leeyihiin markaasaa ilaahay leeyahay ma kuwaas baan isku mid ka dhigaynaa weyan marka isku mid ma aha weeyaan kitaab anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatii waliyatadakara ululaalbaabi kitaabun haada midkani kitaabun kitaab wey kitaabku anzalnaahu aan soo dejinnay ilayka adiga aan kuu soo dejinnay nebi muxamed kitaabkaasoo mubaarakun mid la barakeeyeyo barakadiisu ay badan tahay ah maxaan kitaabkaas mubaaraka kuugu soo dejinnay oo qur'aanka loo jeedo liyadabbaruu aayaatihi liyadabbaruu ay liyatadabbaruu inay ku tadabburaan oo fiirfiiriyaan oo dadku ay ku fakaraan aayaatihi qur-aankan aayadihiisi wuxuu ka warramayo inay ku tadabburaan darteed baan u soo dejinnay iyo waliyatadakara inuu waansamo ulul albaabi dadka caqliga saafiga u saaxiibka ah inay waansamaan darteed baanu u soo dejinnay buu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka kitaabun anzalnaahu kitaabunta waxaan leenaha waa khabar mubtadihiisa oo go'an yahay oo haadaada aan soo qadaranno weeyaan kitaabkaa marka waxaa loo jeedaa waa qur'aanka wey kitaabka qur'aankuna waa barako badan yahay waa kaiiru lbarakaati waxaa ka buuxo dhexdiisa ku sugan khayraya dunya walaaakhira adduun iyo aakhira wanaagoodii oo dhan kitaabkan qur'aanka buu ku dhan yahay weeyaan kitaabkaas mubaaraga baanu kugu soo dejinnay qur-aanka way ku fara badan tahay meelo badanoo ilaahay saa uga hadlaa kitaabka inuu maaragtay kitaab mubaaraka uu yahay meelo badan buu ku sheegaa fii suurati alancaam laba aayadoodoo dhexdooda ilaahay ku sheegaa allah wuxuu leeyahay hada kitaabun anzalnaahu mubaarakun musadiqu aladii bayna yadayhi waa kitaab mubaaraga oo kutubtii ka horraysa rumaynayo ayaanu kugu soo dejinnay aayad kale isla fii suurati alancaam ilaahay wuxuu leeyahay wa hada kitaabun anzalnaahu mubaarakun fattabicuuhu wattaquu lacallakum turxamuun ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala kitaab qur'aan mubaaraga baanu kugu soo dejinnay ee dadkii waa inay raacaan raaca baa la leeyahay allahna ka baqa si aad raxmadiisa u heshaan baa la odhan weya marka qur'aanka kitaabka qur'aankaoo mubaaraga ihi xikmada loo soo dejiyey xikmatu insaali lkitaabi laba xikma buu rabbi noogu sheegay tan koobaad inay dadku ku fakaraan ay fiirfiiriyaan cajaa'ibka kitaabkan aayadihiisa ku jiro aayadihiisa wax dhexdooda ku jiro inay caqligooda ku fiiriyaan tadabburka waa la rabaa uma waxaa la rabaa oo xikmada loo soo dejiyey ka mida dadka caqliga saliimkaa leh inay ku waansamaan baa la dooni weyaan waa inay ku waansamaan qur-aanka tadabburkiisa in la fiirfiiriyo oo qofka uusan xuruuftii waa xifdiye keliya uusan dhihin waxaa la rabaa qur-aanka waa xifdiye keliya waan akhriya juskii adoon macnihiisii garanaynin oo aanan wuxuu ku faraayo fartoomaynin wuxuu kaa reebaya aan ka haraynin qur-aankan aqaanaa waxba kuu tari mayso ilaahay tadabbur buu rabaa akar min aaya buu rabbi ku sheegaa in qur-aanka lagu tadabburo waxaa ka mida maalan fii suurati nisa ayaan ku soo marna allah odhanayo afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira qur-aanka miyaynan ku tadaburaynin fiirfiirinaynin inuu kalaamullaahi yahay haddii uu yacni kitaabka uusan ahayn mid munazal min cindi illaahi ah alla xaggii mid laga soo dejiyey hadduusan ahayn iska horimaad fara badan bay ku arki lahayeen iskhilaaf qur-aankun iskhilaafay arki lahayeen laakiin hadda waxay u jeedaan qur-aanka inuu hal wadda ku socdo uusan iska hor imaanaynin iswaafaqsan yahay bay u jeedaan weeyaan marka tadabburka ayaa lagu ogaadaa arrintaasi weeyaan fii suurati muxamed allah wuxuu leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha miyaynan qur'aanka fiirinaynin mise qalbigoodaa xiran quful baa ku dhegan marka waxaa la rabaa qur-aanka in il cusub qofka uu ku eego aayaadkiisa ku fakaro uu fiirfiiriyo baa la rabaa si uu u ogaado cajaa'ibka qur-aanka dhexdiisa ku jiro weyaan fii suurati lmu'minuun baan ku soo marna allah odhanayo afalam yadabbaru lqawla am jaa'ahum maa lam ya'ti aabaa'ahum alawaliin miyaynan qur-aankan ku tadaburayn eegaynin oo fiirinayn cajaa'ibkiisa baa la leeyahay saasaa la rabaa weya walidaalika xasan albasri raximahullah wuxuu dhihi jiray wallaahi maa tadabburuhu bixifdi xuruufihi wa idaacati xuduudih ilaahay baan ku dhaartay qur-aanka markii la yidhi ha lagu fakaro oo ha la fiirfiiriyo ha lagu tadaburo looma jeeda buu yidhi yacni maaragtay bixifdi xuruufihi wa idaacati xuduudihi qur-aanka inaad xuruuftiisa xifdiso kor ka qabato laakiin xuduudiisii wuxuu ku amraya wuxuu kaa reebaya aanad ku dhaqmin looma jeeda buu le qofkaa kuma tadaburin xataa ina axadahum layaquulu ilaa qofkood ou ka yidhaahdo qara'tu lqur'aana qur'aankii baan akhriyo waa xifdiye ou yidhaahdo maa yuraa lahu lqur'aanu fii khuluqin walaa camal ayadoo aanan qofka loo arkaynin akhlaaqdii qur'aankana uusan ku dhaqmaynin camalkii laga doonayana uusan la imaanaynin lama yidhaahda buu yidhi kaasoo kale qur-aanka ku tadaburay qara'tu lqur'aana buu ou leeyay qur-aankan akhriyey buu odhanaya weeyaan marka qur-aanka waxaa la rabaa xikmada loo soo dejiyey waxaa ka mida tadabburkaas baa ka mida inuu qur-aanka ku fakaro yani nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu qur-aanka markuu ku tukanayo meeshii tasbiixa uu ku soo maro yusabbixu allaha subxaanahu watacaala taxmiid meesha ku soo maro ilaahay buu ku mahadin jiray meeshii cadaab uu ku arko ilaahay buu ka magangeli jiray meeshii janno looga hadlay ilaahay buu weydiisan jiray waxyaalahaasoo kalea la raba qofku inuu qur-aanka il cusub ku fiiriyo ku tadabburo ayaa la rabaaye iska waa taruurixinaya waana aqaana kuna dhaqmi maayo qofkaasoo kale kuma tadaburin qur-aanka weyan marka xikmooyinka qur-aanka way badan yihiin ilaahay uu u soo dejiyey taas baa ka mid ah waxaa ka mid ah dadka in lagu kala saaro yani qur-aanka inuu dadka kale xukumo ayaa ka mida xikmooyinkiisa weyaan sida allahba fii suurati nisa uu leeyahay ina anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima qur-aanka waxaanu kuugu soo dejina dadka inaad ku kala saarto maxaa yeele waa shayga xaqi iyo baatilka kala saari kara wey waxaa loogu talagalay dadka mucaamalaadkooda adduunka inay kitaabka ku dhaqmaan ayuu ilaahay u soo dejiyey xikmadaas baa ka mid ah marka xikamka loo soo dejiyey aad ayay u tiro badan tahay weyaan haada kani kitaabun kitaab weeye kitaabku anzalnaahu aan soo dejinnay ilayka adiga aan kuu soo dejinnay nebi muxamadu kitaabkaasoo mubaarakun mid la barakeeyo kaiirulbaraka ah barakaadkiisa uu tiro badan yahay weye maxaanu kuugu soo dejinnay liyadabbaruu aayaatihi aayadihiisa inay fiirfiiriyaan oo ku tadaburaan oo ku fakaraan waxa uu ka hadlayo wuxuu reebayo wuxuu amrayo ajaa'ibka uu ka hadlayo qiyaamaha wixii tegay qasaskii ambiyada rusush ummadihii hore mukadibiinta wixii qabsaday waxyaalo fara badan uu ka hadlaya fiirfiirinta aayaadka koonkan in la eego waxaasoo dhan buu ka warrami weeyaan iyo waliyatadakkara inay waansamaan ulul albaabi dadka caqliga wanaagsan u saaxiibka ahi inay ku waansamaan qur-aanka markay ogaadaan xikamka dhexdiisa ku jiro ay waano marka u noqoto weeyaan waa tan allah uu leeyahy fi suurati ibraahiim هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب آيات سكلا بين لميتا قرآن هو بلاغ للناس تذكر لنا لقارسينية ومضوا لنا عد ألا عد يقارته وحوية يعني مارك ولو قد قيوية قرآن هو لو قد قيوية wuxuu leeyahay markii qur-aanka uu soo gaaro waliyundaruu bihi dadka in loogu digo waliyaclamuu annamaa huwa ilaahun waaxid inay ogaadaan macbuudkooda inuu alla keliya yahay inay dadku ogaadaan iyo waliyadakara ululaalbaab dadka ulul-albaabka oo caqliga saafiga saliimka u saaxiibka ihi inay ku waansamaan arrimahaasoo dhan buu ilaahay subxaana wa tacala qur-aanka usoo dejiye weyaan wawahabnaa lidaawuuda sulaymaana nicma alcabdu inahu awaabu wawahabnaa waanu siinay lidaawuuda daawuud waanu siinay sulaymaana sulaymaan baan siinay oon u hibaynay weeyaan nicma alcabdu addoon baa nicmo yeeshay sulaymaanu baa u nicmo yeeshay weyaan inahu maxaa yeelay sulaymaan awaabun mid noqod badan oo rabbigiisa u laabasho badan bitawbati walistikfaari mid ugu noqosho badan weeyaan waa mid ilaahay u laabasho badan subxaana wa tacaala weyaan marka halkan laga bilaabo ilaa aan ka gaarno wa ina lahu cindanaa la zulfa wa xusna ma'aabin aayadda afartanaad aanu ka gaarno nabiyulaahi sulaymaan ayaa qisadiisa laga warramaya qisadiisa buu ilaahay subxaana wa tacaala nooga warramay waxaa lagu bilaabay nebiyulaahi sulaymaan yacni in ilaahay walad oo uga dhigay nebiyulaahi daawuud nebi daa'uud oo nebi ah inuu ilaahay siiyey oo u hibeeyey wiil nebi ahoo sulaymaan la yidhaahdo inuu rabbi siiye subxaana wa tacaala ayuu rabbi subxaana wa tacaala noogu sheegi weeyaan wawahabnaa waanu siinay oo waanu u hibaynay lidaawuuda nebiyulaahi daawuud sulaymaana sulaymaan baan u hibaynay asagoo nebi ah oo rasuul ah ayaan u hibaynay weeyaan markaasuu rabbi ammaanay sulaymaan nabilaahi sulaymaan buu rabbi ammaanay nicma alcabdu addoon baa nicmo yeeshay yacni sulaymaanubaa u nicmo yeeshay maqsuuska waa go-an yahay maqsuusu nicma nicmada maqsuuskeedu waa la gooyey yacni waxa w almaqsuusu bilmadxi sulaymaanu wey sulaymaan ayaa maaragtay lagu gooni yeela ammaanta weeyaan nicma alcabdu addoon baa nicmo yeeshayo sulaymaan baa u nicmo yeeshay innahu sulaymaan awaabun mid noqod badan oo rabbigiisa u laabasho badan weeyaan alawaabu waxaa la yidhahdaa alrajaacu ila allahi bitawba yacni mid ilaahay subxaana wa tacaala ugu noqosho badan mar kastaba towbo iyo noqosho ilaahay u laabasho badan weeyaan rabbigiisa u towbo keena mar kasta weeyaan id curida calayhi bilcashiyi saafinaat aljiyaadu id udkur xusnawi maxamedu ka sheekee id waqti ka sheekee curida la bandhigay calayhi ee calaa sulaymaana nabiyulaahi sulaymaan loo bandhigay bilcashiyi galabtii assaafinaatu fardihii saddex kujoogga ahaa loo bandhigay aljiyaadu ee haddana orodka badna fardihii aad u dheereeyey markii loo soo bandhigay bal wakhtigaa ka sheekee fa qaala marka uu yidhi sulaymaan innii aniga axbabtu waan jeclaaday oo waan doortay wey xubba alkhayri ay xubba alkhayli fardaha jacaylkoodii ayaan jeclaaday oon doortay can dikri rabbii calaa dikri rabbii rabbigayga xuskiisa fardaha jacaylkoodii baan ka doortay wakhtigaa uu yidhi xataa tawaarat inta ay ka qarsoonto qoraxdii bilxijaabi xijaabka ay ku qarsoonto oo aragaygii yani qoraxdu ay ka dhacdo ayaan yani maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisii yaan waxaan ka doorbiday oo ka jeclaaday fardihii jacaylkoodii ayaan ka hormariyey buu yidhi markaasuu qaala nabiyulaahi sulaymaan wuxuu yidhi rudduuhaa calaya rudduuhaa fardihii oo saafinaat uljiyaad ah soo celiya calaya aniga igu soo celiya fardihii ii soo celiyo ii keena waa la soo celiye fardihii baa loo keenay fatafiqa wuxuu gudagalay sulaymaan nabiyulaahi sulaymaan masxan ay yamsaxu masxaa isagoo masaxayo yacni fardihii ou masaxayo bisuuqi dhudhumahoodii ou masaxayo oo qoobabkii lugahoodii ou masaxayo iyo wal acnaaqi luqumahoodii qoortoodii ou masaxayo ayuu gudagelay weeyaan labadan aayadood yacni mufasiriintu macaani dhowra bay sheegaan qisada laakiin hadda uu allah meesha uga warramay waxa weeyaan nabiyulaahi sulaymaan maadaama ilaahay ou malikna ka dhigay nebinimona uu siiyey oo labadaba iskugu daray boqortooye iyo nebinimo uu rabbi iskugu daray ayuu galbaha ka mida iyo wuxuu yacni weyddiistay awooddii ilaahay uu siiyey oo fardihii iyo nicmadii mulkidii ilaahay uu siiyey in la soo bandhigo markaasaa fardihii la tartansiiyey bay leeyihin fardihiisi asagoo eegay baa fardihii la tartansiiyey fardihiisa u fiirsanayay baa salaaddii casar ka tagtay ilaa qoraxday ka dhacday salaaddii casar buusan tukanin markii qoraxdii ay dhacday oo ku mashquulay arrintan ayaa nabiyulaahi sulaymaan wuxuu yidhi ii soo celiya fardihii waa loo keenay markii loo keenay ayuu hadalkiibuu sheegay wuxuu yidhi ilaahay xuskiisii oo salaaddii casaran tukan lahaa miyaan kaga mashquulay fardahan fiirintooda aan fiirsanaya miyaan kaga mashquulay marka ii soo celiya buu yidhi markaasuu masixid ku bilaabay inuu luqumahoodii iyo acraaftoodii guudkoodii ou masaxo lugahoodii ou masaxo ayuu gudagalay macnahaasay leeyihiin marka shaygan oo can dikri rabbiida cantu bimacnaa calaa baa laga dhigaa oo calaa dikri rabbi baan ka doortay weeyaan alkhayrna waxa loo jeedo waa khayrku waa bimacna alkhayla la yidhaahdaa sida luqawiyiintuba ay ku tilmaamaan waa fardaha loo jeedaa bay leeyihiin maalan alimaamu alfaraa oo luqawi ah oo maaragtay naxwi ah wuxuu dhihi jiray alkhayru waalkhaylu fii kalaami alcarabi waaxidun khayr haddaad tidhaahdo iyo khayl oo aad tidhaahdo oo laam aad raaciso oo faraskii loo jeedo waa isku macna u leeyahay xagga luqada carabiga waa isku mid buula carabta isku sibay u taqaanaa weya marka arrintan soo u fiirsanayay baa qoraxdii dhacday dikriga marka waxaa loo jeedaa bay leeyihiin waa salaadii casar oo nabiyulaahi sulaymaan ka tagtay salaaddii casar oo nabiyulaahi sulaymaan ka tagtay ayaa loo jeedaa culammada marka waxay leeyihiin sida ibnu kaiir oo kaleeto uu ka soo guurinayo in badan oo salafkii ka mida iyo mufasiriintoodii wuxuu ku mashquulay fiirintii ou fiirinaya fardihiisa iyo bandhigoodii iyuu salaaddii casar kaga mashquulay laakiin wuxuu leeyahay camdan ugama tegin iyo kas salaada casare sahwi buu uga tegay iyo halmaam ayuu uga tegay waa iloobay weeyaan saasuu ibnu kaiir leeyahay markuu aayaddan ibnu kaiir fasiraya wuxuu leeyahay dakara hayru waaxidin min asalafi waalmufasiriin yacni in badanoo mufasiriintii ka mida iyo salafkii salafu saalix ka midii waxay sheegaan annahu ishtaqala bicardiha xataa faata waqtu salaati alcasr inuu yacni maaragtay ku mashquulay nebiyulaahi sulaymaan fardihii fiiradoodii oo ilaa qoraxda salaada casar ay ka tagto qoraxdu ay dhacdo markaasuu yidhi waladii yuqtacu bihi hadalka la gooyo oon war ka dambeeyaa jirin annahu maa tarakaha camdan bal nisyaana nabiyulaahi sulaymaan salaada kas ugama tegin laakiin halmaan buu uga tegay waa mashquulay weeyaan markaasuu daliil keenayaa uu leeyahay kamaa shuqila nabiyu sal allahu calayh wasalam yowma alkhandaq sidii maalintii khandaq suurat alaxzaab markaan ka soo hadlayna aan soo sheegnay nabiyulaahi moxamedba sidii salaada looga mashquuliye casar ilaa uu nabigu tukado bacda almaqrib salaada casar ou tukado xadiidkii wuxuu ishaarayaa saxiixaynka ku jiray bukhaari iyo muslim xadiidkii jaabir ibni cabdillaahi ayuu ishaarayaa weeyaan wuxuu leeyahay jaa cumaru yowma alkhandaqi jaabir baa wuxuu leeyahay maalintii khandaq oo ghaswat laxzaab ayaa cumar nebigu u yimid bacdamaa harabat ishams qoraxda markay dhacday dabadeed buu u yimid markaasuu fa jacala yasubu kufaara qurayshin cumar wuxuu bilaabay cumar ibn khaaab inuu caynayo habaarayo kufaartii quraysh inuu habaarayo markaasuu nebiga ku yidhi yaa rasuul allah wallaahi maa kidtu usallii alcasra xataa maalat ishamsu taqrub yacni salaada casr ma aanan tukanin ilaa qoraxda inay dhacdo ay sigto ma aanan tukan buu yidhi markaasaa faqaala rasuulu llahi sal alay wasalam nabigeennuna markaasu wuxuu yidhi wallaahi maa sallaytuha aniga xataa ma aanan tukanin buu yidhi markaasaa labadeenna aan u istaagnay buu i waxaan u baxnay buu yidhi faqumnaa ila badxaa halkaas ayaan aadnay yacni waadi oo madiino ku yaallaanu aadnay fatawada'a lisalaati wa tawada'naa laha markuu nebiga markaan waadigaa tagnay buu nebigu weysaystay oo salaadii u weysaystay annaguna waa weysaysanay fasalla alcasra bacdamaa harabat ishams nebiga casarka nabiyulaahi maxamed wuxuu tukaday salaaddii casar markay qoraxda dhacday dabadeed uma sallaa bacdaha almaqhriba markaasuu salaaddii maqhribna markaa kadib tukaday salaadii horraysay markuu tukado tii ka dambaysana ka daba tukaday markaasuu faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam shaqaluunaa can salaati alwustaa salaati alcasri mala'a allahu buyuutahum wa qubuurahum binnaar mushrikiintii buu habaaro wuxuu yidhi salaadii salaatulwustaa la dhihi jiray oo salaatulcasri ah ayay naga mashquuliyeene ilaahay guryahooda iyo qubuurtoodaba naar allah ka buuxiye buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam mas'aladaa marka nabiyulaahi sulaymaan wuxuu uga tegay sida ibnu kaiir iyo mufasiriinta iyo a'immatu salaf dad kamida ay sugayaan sahwi buu uga tegay halmaam halmaam buu uga tegay ee camdan iyo ulakac ugama uusan tegin salaada casar weeyaan waxay marka mufasiriintu ka hadlaan macnaha maxaa loo jeedaa fadafiqa masxan bisuuqi walacnaa laba macnoba way sheegaan markii uu yidhi fardihii ii soo celiyo loo keenay wuxuu gudagalay inuu masaxaya baa laydhi masxigaas maxaa loo jeedaa culummada mufasiriinta ee salafkii qayb ka mida sida xasanulbasri sida qataada sida sudiyi waxay leeyihiin fajacala yamsaxu bisayfi bisuuqiha wa acnaaqiha yacni yaqtacuha wuxuu ku masaxaya seef oo lugihii buu boqno gooyey oo waa luguhu ka jaray iyo qoorti iyo luqimihiibuu ka gooyey qoortiina waa ka gooy seef buu uga gooy fardihii oo dhan buu baaba'shay maadaama salaadii casar ayaga uu kaga mashquulay ayuu sidaa darteed yuu u sameeyey markaasuu xasanulbasri wuxuu leeyahay wuxuu yidhi sulaymaan qaala sulaymaanu sulaymaan baa wuxuu yidhi laa wallaahi laa tashhalunii can cibaadati rabbii aakhira maa calayki fardihii buu la hadlaya uma amara biha facuqirat wuxuu leeyahay mayuu yidhi ilaahay baan ku dhaartaye fardayahow iga mashquulin maysaan cibaadada rabbigay mar dambe mar dambe igama mashquulinaysaan markaasuu amar baxshoo yidhi hala laayo markaasaa fardihii oo dhanba la wada gowracay boqnahoodana la gooyey oo la baaba'shay buu leeyahay macnahaas oo xasanulbasri qataade iyo sudiya ay ku fasiraan ibnu kaiir fii tafsiirihi wuu ku rajaxayaa qowlkaas ayuu rajaxaa weliba wuxuu leeyahay cudurdaaro u samaynayo wuxuu leeyahay liannahu qad yakunu fii sharcihim jawaazu milu dalika wla siyama ida kana ghadaban lilahi caza wajalla bisababi annahu ishtaqala biha xataa kharaja waqtu salaati yacni wuxuu leeyahay arrintaas waxaan ku rajaxayaa wuxuu leeyahay waxaa dhici karta buu yidhi oo suuragal ah sharcigii nebiyulaahi sulaymaan inay ku bannaanayd arrintan fardahan in la gowraci karo oo qofka uu iska layn karo markii ilaahay dartii oo u caroodo caro dartii ilaahay u caroona salaadda uu halmaamo darteed inuu xoolaha u baabi'in karo mar haddii salaaddii uu ka mashquulo ilaa qoraxdu ay ka dhacdo waa bannaan tahay buu leeyahay sidaa darteed ibnu kaiir wuxuu leeyahay markii nebi sulaymaan arrintaa uu sameeyey oo fardihii uu gowracay wuxuu leeyahay yacni cawadahu allahu tacaala maa huwa khayru minha wax ka khayr badan buu rabbi fardaha ugu bedelay fardaha wax ka khayr badan ayuu ugu bedelay wa huwa ariixu allatii tajrii biamrihi rukaa'an xayu asaaba huduwuha shahrun warawaxuha shahrun fahada asracu wa khayru min alkhayli wuxuu leeyahay allah wuxuu ugu bedelay wax ka khayr badan oo ah dabayshiibuu ilaahay subxaana watacaala u sakhiray nabiyulaahi sulaymaan oo meel alle meeshuu rabo oo u dirsanaya dabayshaasi dabayshaasoo fardaha wax badan ka dheerayso oo maalintiiba gelinkeedii hore meel bil loo socdo oo kale ay dabayshu goynayso gelinkeeda dambana bil oo kale ay goynayso halkii maalin meel laba bilood loo socdo ayay goynaysaa buu leeyahay marka fardihii wayna ka degdeg badan tahay dabayshii wayna ka khayr badan tahay buu leeyahay macnahaas waxaa weeye ibnu kaiir macnahaasuu rajaxaa oo masxiga marka waxaa loo jeedaa markii uu ii soo celiya yidhi fadafiqa wuxuu gudagalay masxan ay yamsaxu masxa inuu garaacayo oo seef uu ku garaacayo bisuuqi yani maxaa la yidhaahdaa lugahoodii iyo dhudhummadoodii uu ku garaacayo iyo walacnaaqi luqumahoodiiba fardaha luquntoodii uu seef ku garaacayo uu laynayo oo eber ka dhigay macnahaasuu ku fasiraya weya laakiin cabdulaahi bni cabbaas tarjamaanu lqur'aan marka uu fasirayo aayaddani cagsa daaliku ku fasira masxigaan wuxuu u daynayaa masaxaaddii gacantaada aad ku masaxdo jacayl aad jeceshahay darteed aad u masaxdo maahan qatli buu leeyahay yacni wuxuu leeyahay jacala yamsaxu acraafa alkhayli wa caraaqiibiha xubban laha jacayl uu jecel yahay ayuu curfigeeda acraafteeda waxawey waa guudka timaha ay leeyihiin farduhu leeyihiin ayuu masaxaa lugahoodibuu masaxay boqnahoodibuu masaxayaa jacayl oo fardaha jecel yaha darteed ayuu u masaxay buu leeyahay macnahaas cabdulaahi bni cabbaas oo ku fasiray ibnu jariir itabari ayaduu rajaxayaa uu dooranayaa weeyaan macnahaasuu dooranayaa weeyaan markaasuu wuxuu leeyahay suuragal ma aha wuxuu ku rajaxayaa uu leeyahay suuragal ma aha nebi ilaahay oo ambiyadiisa ka mida xayawaan dembi ou galay aanan la arag dembi ou galay aan la arkin oo weliba maal ahoo xoolo ihi inuu u halaago bilaa sababin sabab la'aan inuu u baabi'iyo u laayaa wax suuragala ma ahan buu leeyahy siwa annahu ishtaqala can salaatihi binnadari ilayha walaa danba laha isagaa salaadiisa ka mashquulay nabiyulaahi sulaymaan laakiin farduhu waxay dembi leeyihiin lama arko in xayawaankaasoo kale la baaba'sho oo saa oo u laaya suuragal ma aha marka macnaha cabdulaahi bni cabbaas rudduuha calaya igu soo celiya buu yidhi markii lagu soo celiye wuxuu leeyahay fadafiqa masxan bisuuqi walacnaa yacnii wuxuu bilaabay guudkii inuu ka masaxo iyo lugihii inuu ka masaxo ayuu bilaabay jacayl uu fardaha jecel yahay macnahaas ibnu jariir itabari wuxuu leeyahay dil ma aha ee waxa weye jacayl uu jecel yahay buu u masaxay buu leeyahay ibn xasm daahiri marka uu aayadan yani macnahan in la yidhaahdo waa la laayey oo seef baal yani lagu dilay markuu ka hadlayo wuu radinaya macnaa aad uxun buu ku fasiraya wuxuu leeyahy ibn xasmi ta'wiilu اlaayati cala anahu qatala alkhayla ida ishtaqala can salaati markuu salaadii ka mashquulay in lagu fasiro aayadda wuu laayayoo wuu dilay fardihiibuu baaba'shay in lagu fasiraahi macnahaas wuxuu leeyahay waa khuraafatun mawduucatun makduubatun sakhiifatun baarida yacni intaas iskugu daraya waa khuraafo buu leeyahay suuragal maaha waa wax mawduuco ahay yacni la dejiyey waaye waa makduuboo lagu been abuurtay weeye waa mid liidato sakhiifa buu leeyahay waa aan macno lahaynoo qabo oo eber waaye buu leeyahay waqad jamacat afaaniina min alqawli hadal aan macno lahayn oo dhanna shacab fara badanoo kala duwanna waa ay kulmaysoon macno aan lahayn markaasuu wuxuu yidhi lianna fiiha mucaaqabatu khaylin laa danba laha yacni waxaa ku jira haddii la yidhaha fardihii buu laayay farda aan waxay dembigaleen la arag in la ciqaaboo la baaba'sho watamhiilu biha weliba haddana luquntii iyo boqnihiiba la jaraahi ayaa ku sugan buu leeyahay waxaa kaloo ku sugan wa itlaafu maalin muntafacin bihi bilaa macna xoolo lagu intifaaci lahaaye waxtar lahaa in macno dari loo baabi'iyo ayaa ka mida buu leeyahy marka macnahaasna suuragal ma aha ee waxa weeyaan waxaa loo jeedaa masxi baa loo jeedaa jacayl maadaama ay yani khasawaadka fardaha loo adeegsado lagu dagaalamo jacayl uu jecel yahay buu masaxaye ma uusan laynin eberna kama dhigin weya macnahaasaanad moodaa inuu daahir yahay siyaaqana uu la socon karo ayaa muuqanaysa weeyaan id curida calayhi bilcashiyi saafinaat ljiyaadi id wakhti ka sheekeen nabiyulaahi muxamadow curida la bandhigay calayhi calaa sulaymaana nabiyulaahi sulaymaan loo soo bandhigay bilcashiyi galabtii asaafinaatu ljiyaadu asaafinaatu yani xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa الصافنات وحال لهذا والخيل التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة فرضه مركي سدح قوب كو استاغان يعني لقطة أفرادنا أي كروا قادان قوب كيدا لكن أي فودي أي ديغان أيسا لقطة آدو ديغين فردها نوع عاسو كلاء أيها اللي يرادا صافنات كاللي يرادا سدح لقوب بكو استاغتي فرس كان وكو استاغي qoobkii kalena afkiisiiba wuxuu saaray yaani maaragtay ardada korkiisa saaray kumana joogsan si fiican ugu ma istaagin marka fardii saddex ku jooga ah ayaa la oranay saddexda lugood ku taagnaa weeyaan as-saafinaatu marka waa jamcu saafinin ayaa la yiraahdaa al-jiyaduna saddex macnaba way ku fasiraan in loo jeedo jamcu jawadin faras aad u dheereeyay in la yiraahdo faraska jawaadka waxa la yiraahdaa yaani waxa la yiraahdaa hada al-faras jawadun idha kana شديد العدو بالإلهة مركا أو آد أو باريه أردكيس أو داري آد أو تعرض بضيه بالإلهة وفرس جواد الإلهة مركا الجياد وحلو جهد فرديه آد أو دارينيه أو أردكود أو بدناوية معنى الله بعد كشيغان الجياد بمعنى الحصان الإلهة فرده وناكسنا الجياد الحصان وكوي وناكسنايو جمع جيد بالايك يعني بيلي جيد oo wanaagii ah ayaa jiyaad lagu jamcinaya weeyaan ama in loo jeedo jiyaadkan waa maaxuud min aljidi allati hiya al'unuq yani waxa loo jeedaa fardihi aljiyadu ay atwal al'anaq luqumahooda ay dheeraayeen oo qoorta dheera qoor dheer laha ayadana waa loo jeedaa weeyaan saddexda macnaba waa saddex macno oo mufassiriintu ku fasiraan oo wanaagsan weeyaan فقال وحي النبي الله سليمان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي إني أنية أحببت وان جعلابي فرده حب الخير يعني أحببت بمعنى آثرته وان دورتي جعلك وذا آدي قبتي حب الخير حب الخير أي حب الخير فرده جعلك وذي أيان دورتي عن ذكر ربي أي على ذكر ربي ربي جايق حسكي سيبان كدورتي حتى توارد انت اي كدعده اي كقرسونته وي قرخدي بالحجابي يعني حجابك اي وقرسونته انبهيغا كقرسونته با لو جيدا يعني waxa loo jeeda hatta gharabat ash-shams wastatarat 'an al-absar qorraxda intay dhacdo aragana ay ka qarsoonta ba loo jeeda marka hadda hatta tawarat يعني lama sheegin damiirka oo tawaarad ku jiraahi lama dhaahirin wuxuu yahay hore looba soo sheegin qorraxda marka in loo jeedo siyaq ayaa tusinayo oo aayada siyaqeeda laga fahmi waxaana kamid ah qaraa'inka tusinayo bil ashiyada hore meesha galab inay ahayd marka loo soo bandhigay inay galab ahayd bay ku tusaysaa weeyaan damiirka noocaas oo kalena in maaragtay macna ahaan iyo siyaq laga fahman quraanka way ku badan tahay in badanna waa soo marnay weeyaan ردوها علي مركاس النبي الله سليمان وحيري ردوها فرده سوء عليا علي أنا يقول سوء عليا فطفق مركي لسوء علينا فطفق وحو قد قلي مسحا بالسوق والأعناق مركا طفق هذا وحال إلى هذا ومن أفعال الشروع على إلى هذا أفعال الشروع كم انتهي يعني أفعاشاسنا فعل ما خبر كودو لا يكون إلا مضارعا فعل مضارع mooy wax kalena ma noqdo sida darteed waa inaan masxantan masdarka aamilka lagu nasbinayo ficil mudarican ka dhigno onrana fadafiqa uu gudagalay yamsahu masha yamsahu inuu masaxayo masxan masaxid bisuuqi wal anaaqi bisuuqi gomadihi iyo lugihi oo masaxayo wal anaaqi luqumihi fardahana oo masaxayo hubban laha jacayl oo jacayl yahay oo masaxayo weeyaan ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا وان فتنيني سليمان نبي الله سليمان بان فتنيني وألقينا واردني على كرسيه كرسيسي أيان دشيس كردني جسدا جسد بان كسردني markaan ku ridnay oo oo ogaaday inay arrinku imtixaan yahay thumma inta dabadeed anaaba uu soo noqdo rabbigiisu uu soo noqday qaala markuu rabbigiisu u soo noqday buu ilaahay wax ziyaada weydiistay qaala uu yiri rabbi ya rabbi rabbigaygo ighfir li ii dhaaf dunuubtayda dambigayga ii dhaaf wahab li isi oo ii hibe mulkan mulki ii hibe mulki isi mulkigaasoo laa yanbaqii aanan u habboonayn liaxadin qofna aanan u habboonayn oo min bacdi ana gadaashayda ahaanee dadka iga dambeeyo aanan u habboonayn in la siiyo rabbiyo ana igu gooniyeen maxaa yeelay innaka adiga rabbiyow anta adigu alwahaabu allihii siismo badan baa tahay oo hibayn badan baa tahay markii intaasuu ilaahay weydiistay fasaharnaa lahu riixa fasaharnaa waanu sahalnay oo waan laylinnay lahu lisulaymaana nabiyulaahi sulaymaan ayaan arriixa dabayshii baan u sakhirnay oon siinay weeyaan tajrii ayadoo a mid soconayso dabayshii bimrihi ay bimri sulaymaana nabiyulaahi sulaymaan amarkiisa ay ku soconayso xayu asaaba xayu araada meel alla meeshuu doono ayuu u dirsadaa amarkiisa ku socotaa wax kale kuma dhaqaaqayso weeyaan wshayaaiina wasaharna shayaaiina shayaaiintiina oo shayaadiintii maradatul jinniga ahayd waanu u sakhirnay jinniga kuwiisa madaxa adkaa ayaanu u laylina oon u sakhirnay weeyaan kulla bannaa'in mid kasta oo dhismo badan oo guryo waaweyn iyo maaragtay qusuur caaliya iyo caqaaraad dhisid badan ayaanu u sakhirna u laylinnay wa khawaasin wa kulla khawaasin mid quusid badan oo badaha quusid badan si oo jawaahir iyo lu'lu ugu soo saaro sulaymaan ayaanu u sakhirnay oo shayaadiintaas ah weeyaan wa aakhariina kuwo kalena waanu u sakhirnay oo shayaadiintii ka mida kuwaasoo muqaraniina la xirxiray fi lasfaadi yani silsiladihii lagu xiray iyo xarkihii lagu xirxiray oo isaga ou xabistayoo xirxirto ou ciqaabayo waa maradatljinnigii weeyaan markaasaan qulnaa lahu sulaymaan waxaanu ku nidhi haadaa caaa'una haadaa midkani caaa'unaa siismaheennii weeye adigaanu ku siinay famnun galladayso oo bixiyo wax ka dhiib haddaad doonto oo ciddaad doonto sii ow amase amsik hayso oo cesho oo cidnaha waxba ha ka siinin biqayri xisaabin xisaab la'aan baanu kuu siinay weeya aad caiye u tahayoo ayadan laguu xisaabin buu ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala mulkidaasoo dhan ba uu ku siiye weya wa inna lahu sulaymaan wuxuu leeyahay cindanaa agteenna wuxuu ku leeyahay allah baa odhani la zulfaa ay la qurbaa dhowaansho ayuu agteenna ku leeyahay sulaymaan yani agteenna dhowaanshabuu ku leeyahay weya iyo wa xusna ma'aabin noqodkiisa wanaagsan ayuu sulaymaan agteenna ku leeyahay daarta aakharo adduunkana ilaahay muqarabiintiisuu ka mid yahay dadka ilaahay loo dhoweeyo rabbi jecel yahay aakharana jannadiisa iyo tawaabta sare dadka helayo ayuu ka mid yahay weeyaan walaqad fatanaa sulaymaana wa alqaynaa calaa kursiyihi jasada fitnadan horta maxaa loo jeedaa oo ilaahay uu leeyahay walaqad fatanaa sulaymaana allah uu leeyahay maxaa loo jeedaa fitnadaasi mufasiriintu waxay ku fasiraan aayadda qaybteeda dambe ayaa fasirtayoo wa alqaynaa calaa kursiyihi jasadan in kursigiisii kursigii sulaymaan in jasad lagu rido ayaa fitnada ah fitnada waa taas wa jasadna waxaa ladha waa jirka yani bani aadamka xadaatada lahoo la taaban karo weeyaan in lagu soo rido kursigiisii baaba fitnadii ah weeyaan marka sidaa darteed yacni qisadan wa alqayna calaa kursiyihi jasadan oo fitnada sulaymaan loo jeedo mufasiriintu dad qayb badan oo ka mida oo qaabka kuwa maarata israa'iiliyaadka soo guuriye ihi waxay kutubtooda ku sheegaan oo tafaasiirta ku qoraan waxaana munaasab u ahayn nabiyulaahi sulaymaan waxaan u cuntamin ayay ku sheegaan oo nebinimadiisii oo meel looga dhaca ah ayay sheegaan weeyaan sheekh maxamed alamiin shinqiiti raximahullah wuxuu leeyahay calaa maa yadkuruhu lmufasiruuna fiiha min alriwaayaati allatii laa yakhfaa suquutuha wa annaha laa taliiqu bimansabi nubuwa wuxuu leeyahay waxyaalaha mufasiriintu ay sheegaan oo wariyaan waxaanan qarsoonayn wax jira inaysan ahayn wax baaba inay yihiin ma qarsoona buu leeyahay iyo anaha laa taliiqu bimansabi nubuwa nebinimada mansabkeedii midaan u cuntamin inay tahay wax qarsoon ma ahan buu leeya markaasuu wuxuu yidhi wa min aqrabi wa ankari lqisati maa rawaahu bnu abi xaatim wax ugu xun ugu qariibsan uguna xun oo nebiyulaahi sulaymaan meelka dhaca u ihi waa waxa uu ibn abi xaatim oo warinayo muxuu warinaya ana sulaymaana calayhi salaam araada an yadkhula alkhalaa faacda aljaraadata zawjatahu khaatamahu وكانت أحب النساء أحب نسائه إليه فجاءها الشيطان في سورة سليمان فقال لها هاتي خاتمي فدنته سليمان فأعطته إياه فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين فلما خرج سليمان من الخلاء قال لها هاتي خاتمي قالت قد أعطيته سليمان قال أنا سليمان قالت كذبت لست بسليمان فجعل لا يأتي أحدا فيقول له أنا سليمان إلا كذبه حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة يعني هذا الكاس أي أرنيه wuxuu leeyahay ibn abi xaatim soo guurinaya nabiylaahi sulaymaan yani wuxuu ka dhigaa nebi sulaymaan mulkida ilaahay uu siiyo dhanba kaatim bahalkan fargashiga la yidhaahdo khaatimkaaba inuuba maaragtay mamlakada dhanba ku helay sawti oo hadduu kaatimka waayana boqortooyadiisiba ay baaba'day yani nebi sulaymaanba saaxir bayba ka dhigeen saaxir saaxiray ka dhigayaan waxay yidhaahdeen yani waxay warinayaan nebi sulaymaan kaatunkaa oo wax ku maamuli jiray wax ku xukumi jiray ayuu markuu musqusha gelaya haweenkiisa haweenta ugu jacayl badan yahay ee magaceeda jaraada la yidhaahdo jaraada baa la yidhaahdaa bay leeyihiin ayuu u dhiiban jiray kaatunka markaasuu suuliga geli jiray musqushuu geli jiray markuu xaajadiisa soo dhammaystuu ka qaadan jiray markaasuu fargashan jiray fartiisuu ku ceshan jiray markaasuu mulkida dhanba maamuli jiray bay leeyihiin koobka dhanba ayaa u sakhirnaa maalin maalmaha ka mida buu inta kaatinkii bixiyey ayuu xaaskiisa u dhiibay musqusha u galay intuu musqusha ku jiro wali xaajadii uusan dhammaysanin ayaa shaydaan sulaymaan isku soo suureeyey bay leeyihiin suuraddii sulaymaan oo kale shaydaan leh baa wuxuu u yimid xaaskiisiiba u tagoo yidhi kaatunkayga isii buu yidhi fargashigayga isii markaasay gacanta ka saartay shaydaankii baa labistay kursigii sulaymaan buu ku fadhiistay markaasaa wax alla wixii koonkaanoo dhan mulkidiioo dhan shaydaanka u sakhirmatay dheh jinnigii iyo insigii iyo shayaadiintii iyo dabayshii waxoo dhanba isagaa loo sakhiray bay leeyihin shaydaankii baa maamulay sulaymaan baa markii dambe musqushii ka soo baxay markaasuu xaaskiisi wuxuu ku yidhi isii kaatunkii markaasay tihi sulaymaan baan siiyey markaasuu yidhi sulaymaan waa aniga markaasay tihi maya ma tiid sulaymaan sulaymaan ma ahi markaasuu wuxuu leeyahay nebi sulaymaan yani markii kaatunkii oo waayey ihaanada ku dhacday wuxuu leeyahay qof kasta markuu u tago yidhahda aniga sulaymaanaan ahay war beentaa way idhin bax sulaymaan ma tiiday ayaa qof walba yidhaahda ilaa uu dariiqyada intu socdo ciyaalka yararka ay dhagaxyeeyaan sulaymaan ma tiiday dhagax lagala daado la dhagaxyeeyo la tuuriyeeyo halkaasay gaarsiiyeen weeyaan marka arintaas wax nebiga oo nebi ilaahay ah mansabkiisa u cuntamana ma aha oo waa kidbi sariixa wey waa kidbi sariixa weeyaan waxaana tusinayo in ilaahay shaydaan ou ambiyada ilaahay iyo rusushiisa oo addoommada ilaahay ilaahay uu ku sallido inaysan suuragal ahayn ilaahay qur-aanka uu ku sheegay markuu shaydaanka la hadlayay inna cibaadii laysa laka calayhim sultaanun ilaa man ittabacaka min alghaawiin mulkidiisa inuu shaydaan la wareego wax dhici kara maaha tan labaad oo kidbiga tusinayo mulkidan ilaahay uu siiye nebinimadii ma ahan kaatum iyo fargashi xun birxun waxay u keeni karto nebi sulaymaan ma aha saaxir ma aha arrimahaasoo dhan baa marka tusay inay kadib ay tahay weyaan marka waxay leeyihiin qoladan tafsiirkaas ku fasirayso jasadkan nebi sulaymaan lagu fitneeyey waa shaydaankii kursigiisa ku fadhiistay oo magaciisa sakhri la yidhahda bay leeyihin sakhri baa la dhahaa sakhri oo saad la akhriyo ayaa la yidhahdaa bay leeyihin shaydaankaasaa marka jasadkana kaasaa loo jeedaa bay leeyihin ibnu kaiir raximahullah marku qisadaas wariyo wuxuu leeyahay sanadkeeduu ka hadlaya sanadka qisadaasuu ka hadlay wuxuu yidhi isnaaduhu ila bni cabaasin sanadka ilaa cabdulaahi bni cabaas laga gaaro waxa weeye waa sanad qawi ah buu leeyahay oo xoog badan rijaashiisu waa rag aqwiyo ah weeyaan walaakina aahira sida daahirka hee muuqato waa ibnu kaiir hadalkiisa weeye annahu inamaa talaqaahu ibnu cabaasin ibnu cabaas haddayba jirtaba wuxuu kala kulmay insaxa canhu hadduuba hadalkaa ka ansaxo min ahlilkitaabi yuhuud iyo nasaarow ka warinaya wa fiihim waxaa ahlu kitaabkiina ka mida aa'ifatun laa yactaqiduuna binubuwati sulaymaana calayhi salaam qolo aan nebi sulaymaan nebinimadiisa ictiraafsanayn ayaa yuhuuddii iyo maaragtay ka mid ah weeyaan markaasay kadibka sidaas u sheegaan weye markaasuu ibnu katiir wuxuu yidhi faaahiru annahu annahum yukadibuuna calayhi nebi sulaymaan bay ku been abuuranayaan wax ka jira male hadalkaasuu leeyahay macnaha marka macnahaas way radiyaan culummadu jasadka looma jeedo shaydaan ma aha wax dhici karana ma aha nusuustaasaana diidayso inuu ilaahay shaydaan uu ku sallido nebi ilaahay uu ku sallido wax dhici kara maaha macnaha labaad ee mufasiriinta jasadka ay ku fasiraan macno bidabti waaye laleeyahay ma aha waa macno isaga yani ilaa ilaa macnahaas xaqiiqo uu ku yahay laleeyahay ma ay aha waxay leeyihiin marka jasadkan nebi sulaymaan lagu imtixaanay waxay leeyihin waa shiqulwalad yani shiqulwalad caruurtiisa ilmaha waxa u dhashay ilma aan kaamil ahaynee bar ah ayaa u dhashay bay leeyihiin kaasaa marka loo jeedaa waxa kursigiisa lagu riday oo fitnada ah bay leeyihiin ilma nus ahaa u dhashay oon kaamil ahayn waxay u daliishanayaan xadiidkii imaam albukhaari fii saxiixii ku sugnaa can abi hurayrata radi allaahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal ala alay wasalam nabigeennaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala sulaymaanu calayhi salaam nebi sulaymaan baa wuxuu yidhi la'atuufanna alleylata calaa sabciina imra'a kullu waaxidatin ta'tii bifaarisin yujaahidu fii sabiili illah walam yaqul in shaa allah yacni nebiyulaahi sulaymaan baa wuxuu ku dhaartay oo yidhi toddobaatan naagood oo xaasaskiisa ka mid a ayuu yidhi toddobaatan xaasaskayga ka mida baan caawo wada maraya oon jimaacaya u wada tegaya markaasuu yidhi toddobaatankooda mid walba waxay dhali doontaa wiil ilaahay jidkiisa ku jihaado ayay dhali doontaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi walam yaqul in sha allah in sha allahu ma uunan ku darin nebi sulaymaan sidaas buu yidhi lakiin in sha allah buu ka reebay markuu sidaa yidhi fataafa calayhinna toddobaatankii dumarka ahaa oo xaasaskiisii ahaa ayuu soo maray falam taxmil ila imra'atan waaxida fajaa'at bishiqi rajulin hal haween bisaa uur yeelatay ayana ilmo kaamila ma dhaline nin nuskiibay dhashay shiqibay dhashay waxaan dhammaystirnayn bay dhashay markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waaladii nafsii biyadihi low qaala in shaa allah lajaahaduu fii sabiili illaahi fursaanan ajmacuun ilaahaygii naftayda ay gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartay nebi sulaymaan hadduu in shaa allahu ku dari lahaa toddobaatankaasba intay toddobaatan dhalaan wiil ayay jidka ilaahay ku jihaadi lahaayeen dhammaantood weeyaan macnahaas marka shiqu rajulka oo ah nisfulwalad in loo jeedo waxa lagu imtixaanay macnahaasna way ku fasiraan laakiin tafsiir boqolkiiba boqol waayo laleeyahay ma ay aha weyaan laakiin macnahaasaad mooddaa kii hore inuu ka dhow yahay oo kana wanaagsan yahay wey kii horena waa kadbi oo been ah oo nebilaahi maaragtay sulaymaan nebinimadiisa aanan u cuntamin weyaan walaqad fatanna waan imtixaanay sulaymaana nebilaahi sulaymaan ayaanu ikhtibaarnay oon imtixaanay waalqaynaa waana ridnay calaa kursiyihi kursigiisa ayaanu waxaan ku ridnay jasadan jasad baanu ku ridnay oo ah yani shiqu rajulkaa loo jeedo uma markuu arkay in la imtixaanay anaaba uu soo noqdo rabbigiisu u soo noqday fitnadii ikhtibaarka markuu arkay rajaca ilaa rabbihi wa taaba ilayhi ilaahay buu usoo noqday subxaanau wa tacala waa u tooba keenay qaala markaasu wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygow ikfir lii ii dhaaf dunuubtayda wahab lii isii oo ii hibee mulkan mulki ii hibee mulki isii buu leeyahay oo laa yambiqii aanan u habboonayn liaxadin qofna oo min bacdi ani gadaashaydaa marna u habboonayn maxaa yeelay innaka adiga allow anta adigu alwahaabu alla siisma badan baa tahay oo hibayn badan baa tahay rabbiyo ii hibee yacni sidaas buu weydiistay nabiyulaahi sulaymaan markii yani ilaahay ou baryey rabbi subxaana wa tacaala nebi buu ka dhigay yani wuu siiyey ilaahay mulki aan cidna u habboonayn gadaashiisa nebinimadii waa lala wadaagaa mulkidii waa lala wadaagaa laakiin taskhiiru ljinni wataskhiiru linsi watashiiru shayaaiini watashiiru riixi kulli waxaasoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala nabiyulaahi wuxuu ku gooni yeelay sulaymaanuu ku gooni yeelay in jinniga iyo insiga iyo maarata shayaaiinta iyo dabaylahaba la sakhiro ilahay nabiyulaahi sulaymaan ayuu ku gooni yeelo weyaan imaam albukhaari fii saxiixi wuxuu ku warinaya can abi hurayrata radi allahu canhu wuxuu ka warinaya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi ina cifriitan min aljinni wuxuu leeyahay ina cifriitan min aljinni tafallata calaya albaarixa liyaqtaca calaya salaata shaydaan oo cifriid yani jinniga ka mid ah ayaa igu soo farabaxsaday anoo salaatuleyl ku jiro inuu salaadeed iga gooyo darteed buu anigi igu soo farabaxsado isoo aaday markaasaan iska qabtay buu yidhi waa qabtay fa amkananii allaahu minhu ilaahay baa ii dhiibay waan qabtay waan ka awood batay buu yidhi markaasaa wa aradtu waxaan doonay shaydaankii an arbitahu calaa saariyatin min siwaari lmasjidi masjidka tiirarkiisa tiir ka mida inaan shaydaankii ku xiro ayaan doonay buu yidhi xataa tusbixuu watanduruu ilayhi kullukum ilaa markaad inta waa bariisataan aad kulligiin shaydaankio tiirka ku xiran aad aragtaan ayaan doonay buu yidhi markaan sidaa damcay wuxuu leeyahay fatadakartu qawla akhi sulaymaan walaalkay sulaymaan oo nabiyulaahi sulaymaana hadalkiisii baan xusuustay ou yidhi qaala rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi inaka anta alwahaab walaalkay wixii lagu khasisay sulaymaan shayaadiinta in ilaahay u sakhiray buu ahaa tii baan xusuustay markii aan xusuustayna fa arsaltuhu waa iska sii daayey buuri shaydaanki ilahay markuu iga awoodda i siiyey waa farahan ka qaaday buu yidhi waa iska sii daayey buu leeyahay marka waa shay ilaahay keligiis u layliy ku gooni yeelay wey jinniga iyo insiga iyo shayaadiinta iyo maxaa la yidhaahdaa dabayshiiba nebi sulaymaan gadaashiisa cid damboo la siiye lama arka weeyaan fasakharnaa waan laylinay oo waan sakhirnay lahu lisulaymaan alriixa dabayshii baan u sakhirnay tajrii ayadoo mid soconaysa xaala kownaha tajrii mid soconaysa ay tahay biamrihi amarkiisa ay ku soconaysa nabiyulaahi sulaymaan ruaaan ayadoo mid dabacsan ah oy jilcan tahay yani mid halaagta aysan ahayn lanna dabaylaha midna waa caasifa waxbay burburisaa midna wax ma burburise waa mid wanaagsan wey hubuubkeeda yani maarata mid wax hallayso wax burburiso oo wax halaagta ma aha weyaan haddii sidaa la yidhaha rukhaacantaan meeshan lagu fasiray aayadda fii suurati alambiya ku jirto caasifa bay tilmaamtaa inay dabayshu dabayl caasifa tahay ayuu rabbi ku sheegaa wlisulaymaana ariixa caasifatan tajrii biamrihi saasaa la leeyahay waaba caasifa marka waxay leeyihiin aayaddaa suuratulambiya ku jirta iyo tan iskama hor imaanayaan caasifada la leeyahay suuratulambiya aayadda ku jirto xagga awoodda iyo socodka waa caasifo kale la mid tahay laakinaha laa tacsif wax ma burburiso waa ruqaa waa mid dabacsan oo aan waxba burburinaynin waxba halaagaynin weeyaan marka dabayshaas baanu u sakhirnay ruhaa'an ayadoo ah mid dabacsan min alrakhaawati baa laga keenay oo ah dabacsanaantii yani layinat alhubuuba baa loo jeeda dhabashadeedu ay dabacsan tahay weeyaan xayu asaaba meel alla meeshuu doono xayu araada ayuu amraa meel alla meeshuu doonabuu u amraa markaasuu dantou doono ku fushadaa weeyaan wshayaaiina wasakharnaa waanu laylinay ashayaaiina shayaadiintiina waan u sakhirnay nabiyulaahi sulaymaan kulla bannaa'in baan u sakhirnay mid kasta oo dhismo badan oo dhisid badan yacni qusuur caaliyaad ahoo aad u dheerdheer mid dhisid badan kulligii cimaaraadka sameeya baan u sakhirnay iyo waqawaasin mid quusid badan oo badaha iyo maaragtay webiyaasha inta dhex galo jawaahirta iyo lulu ah u soo saaro ayaan u sakhirnay weeyaan waa aayaddii aan ku soo marray fii suurati alambiya oo kale allah uu odhanaya wamin ashayaaiini man yaquusuuna lahu wayacmaluuna camalan duuna dalik wa kunna lahum xaafidiin taasoo kale bay la mid tahay weeyaan wa aakhariina kuwa kalena waan u sakhirnay shayaaiin ayaa loo jeeda maradatu shayaaiinka wey kuwaasoo muqaraniina la xirxiray fi lasfaadi xarkiga lagu xirxiray weeyaan alasfaad waa jamcu safad baa la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa alaqlaalu waalsalaasilu silsilado iyo waxaa lagu xiray xarko ayaa lagu xirxiray waa maradatu shayaaiin shayaadiinta kuwooda madaxa adagoo amarkiisa diido ayuu nabiyulaahi sulaymaan silsilado ku xiri jiray oo maarata cadaabi jiray weeyaan hada cطaa'una famnun ow amsik bigayri xisaabin qulnaa lahu waxaanu ku niri nabiyulaahi sulaymaan hada cطaa'una dabayshaan shayaadiintan waxaas mulkidaasi waa siismadeennii weeye famnun bixi oo dhiib oo manayso waxaa doonta oo shayga ka mida adeegsasaa doonta u adeegsa ciddaa doontana sii ow amsik ama hayso oo waxba ha ka bixinin weeye biqayri xisaabin yacni waxa weeyaan waxaanu kuu siinay biqayri xisaabin baan kuu siinay xisaab la'aan ayaanu kuu siinay likafaratihi wa cadamatihi weyninkiisa iyo farabadnidiisa mulkidan xisaab la'aan baanu kuu siinay weye waina lahu nabiyulaahi sulaymaan waxaa u sugnaada uu leeyahay cindanaa agteenna lazulfaa dhowaansho ayuu ilaahay agtiisa ku leeyahay oo rabbi kuwa loo dhooweeyey ayuu ka mid yahay nebiyulaahi sulaymaan weya wa xusna ma'aabin noqod kiisa wanaagsanna wuu leeyaho allah maadaama adduunka muqarabiintiisa uu ka mid yahay aakharana dadka ahlu jannada ayuu ka mid yahay weya hada wabilahi towfiiq sal allah waslm ala nabiyina mxamed